bulshada ku nool goobaha bargacyaasha ah ee ku yaala gudaha magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle ayaa waxaa haysato xaalado adag oo dhanka nolosha ah kaamka sheekh cumar waxaa ka dilaacay cudurro ay ka mid yihiin shuun biyoodka iyo duumo kuwaasi oo inta badan soo ritay carruurta iyo dadka da-da ah sida uu raadu isnaa u sheegay guddoomiyaha kaamka maxamed sheekh cumar xaalad caafimaad daraa ka jiro oo aada u baahsan meesha waxa waaye magaaligu dowdahay dhibaato badan iyo qashimaay iyo waxaasi aa ka jiraan marka xarun oo caafimaad degdeg oo emergency oo nala balan qaaday oo nila sameyn nalayiriyaa jirto oo markii hawsha soo dhamaatayna meel kale nalagageey cudur waa buuxa buuxa cudur waa buuxaay waa ayaga aad maadiniin hadda waa dhibaatadii shaliga ku jirin ay iska aadaan ic iyo isbitaalaha deedheer ay iska aadaan cudura hadda waxaa inta socda shuun biyada u badan oo xiligeeda la taagan yahay waxaa waxaa jirto malaria jirto marka cudurahaas noocaas badnaan aad dadku ugu taxtaansiin walaa aaday u jiraan sidoo kale maxamed ayaa sheegay in isbitaalka weyn ee magaalada jowhar ay maanta geeyeen caruur uu haleelay cudurka shuwan biyoodka waxa uuna baaq u jeediyey mas-uuliyiinta hirshabelle maanta naftooda laba qofood taaniga isbitaalka weyn aan geynay kalsoos oo caruur ah marka intaas waa malaario laba qofood iyana aan qaadnay isbitaalka boolshik aan geynay marka meelahaas ayaa cariirigii aan shalay yani aan ka codsanayn caafimaad degdeg ugu helnana oo ilahayna si noogu darnayna waa waa si kale wax loo maamulay isbitaalada caadi farmashiyaalkana oo daawooyin oo kaalmaata ku raadinaay noloshoodana waa iska dhiitaa hebel waxaa waaye waxaa isgeli jireen muslimiinta waxaan ku jeedinaa inay yani arrimahan qaxootiga sheekh cumar oo qaxootiga ugu horeeyay oo gobolka shabeelle dhaxa ahaa in ogaal laga warqaba ayaan jecelnahay barkacyaasha ku nool kaamuubka ku yaala magaalada ayaana helin wax gargaar ah waxaana ay muslimiinta waxhaysta ugu baaqeen in la gaarsiiyo gargaar bini-aadinimo